wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya bixi iimaan xige ayaa maanta magaalada kaahira ee caasimadda dalka masar uga qayb galay shirka boqol soddon iyo koowaad ee wasiirada maaliyadda dalalka jaamacadda carabta oo sanadkan looga hadlayay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga wadamada carabta wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya bixi iimaan cige ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la qaatay madaxda dalalka iyo hay-adaha maaliyadda ee carabta ee shirka ka soo qayb galay waxaa lagaga hadlayey oo nuxurku ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha gobolka carabta iyo guud ahaan sidii iskaashi ballaadhan oo dhanka maalgashiga iyo arrimaha guud ee maxaa la xidhiidha horumarinta dhaqaalahaba la ysaga kaashan lahaa waxaa lagaga wada xaajoonayay sidoo kale lagaga wada hadlayay arrimaha la xidhiidha xaaladaha dhaqaalaha ee dunida ka taagan iyo sidii caqabadahaas tala midaysan looga yeelan lahaa iyo guud ahaan arrimaha gobolka carabta ka taagan in xal waaro loo helo waxaa noo raacay kulankan oo ka hor usbuucii hadda lasoo dhaafay aan ka soo qayb galnay dalka imaaraadka kaga soo qayb galnay magaaladiisa dubai shir runtii aad iyo aad muhiim u ahaa soomaaliyana muhiim ugu ahaa oo ay soo qabanqaabisay dowladda imaaraadka carabta oo shir weyn ahaayoo loogulaysugu yimid dhammaan dunida dowladaheeda kala duwan ay isugu yimaadeen oo shirka shir madaxeedka dowladaha dunida la yidhaahdo world government summit waxaa muhim haayo aada noo quseeyey runtii uu ahaa shirka hay-adda lacagta carabta oo aan kaga qayb gallay shirkeedaas kana wada hadalnay sidii soomaaliya runtii loo taageeri lahaa loo garab istaagi lahaa dayn cafiska kadib sidii ay dhaqaale ahaan iyo maaliyad ahaan iyo maxaan ku dhahdaa dhanka horumarinta dhaqaalaha intaba ay cagaheeda isugu taagi lahayd sidii xal waara loogu heli lahaa lacagihii iyo howlihii aan ka wada hadlaynay muddada dheer naga dhexeeyey hay-addaas waxaa sidoo kale kulandoceedyo kala duwan la yeelanay hay-adda obek ama maxaan ku dhahdaa agaasimaha guud ee ururka caalamiga ee saliidda adduunka obek loo yaqaano oo iyaguna runtii barnaamijyo iskaashi ah ay noo socdaan oo waaweyn oo dhowaan midho dhali doona kulamadaas dhammaantood waxaa lagaga wada hadlayay sidii danaha soomaaliya ee dhanka dhaqaalaha iyo maaliyadda kor loogu qaadi lahaa